wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane bashiir maxamed jaamac oo uu heliyo danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka kenya danjire jibriil ibraahim cabdulle ayaa shir guddoomiyey kulan wadatashi ah oo looga hadlayey qorshaha qaran ee ka hortagga isbeddelka cimilada kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diblomaasiyiinta safaaradda qaar ka mid ah deeqbixiyaasha caalamka iyo saaxiibada kale ee ka taageera mashaariicda ujeedka kulanka ayaa ahaa si looga hortago isbeddelka cimilada ee saameynta ku yeeshay bulshada doctor cabdulaahi khaliif u qaabilsanaha soomaaliya qorshaha qaran ee ka hortagga isbeddelka cimilada ayaa ka warbixiyey ujeeddada loo qabtay kulankan soomaaliya waxay diyaarinaysaa wejigii saddexaad ee n d c ga kaas oo ah sidii dalku uu u yeelan lahaa hadaf iyo yool cad siduu u dhimi lahaa uga hortagi lahaa isbedelka cimilada una dhimi lahaa diqowga hawada maantay halkan waxaa ka dhacay la tashi aanu la samaynaynay doonarada soomaaliya ama deeqbixiyayaasha soomaaliya annagoo horey ula soo samaynay warbixinno aada u tiro badan dowladda federaalka dowlad goboleedyada private sectorka civil society-ga n g o consortiumka iyo u n-ta intaba oo ah hawshan qorshaha qaran loo dejinaya ee ka hortagga isbeddelka cimiladu inuu noqdo mid loo wada dhan yahay cid walbana ay tahay roolka ay leedahay ama yoolka ay leedahay inay ka qaadato taasaa maanta halkaan isugu kaaya keentay waxaa xafladani ka soo qayb galay deeqbixiyayaasha soomaaliya safiirka soomaaliya u fadhiya kenya iyo wasiirka isbeddelka cimilada iyo environmentga ee soomaaliya oo runtii ka jeediyey hadafka dalku uu ka leeyahay isbeddelka cimilada iyo qorshaha dhow iyo kan dheer labadaba annagoo aada ugu mahadcelinayno inuu u xaqiijiyey doonarka inay soomaaliya ay qeyb ka tahay go-aanadii lagu gaaray baris labadii kun iyo lix iyo tobankii soomaaliyana ay qaaday jidka lagu dhimayo diqowga hawada waxna looga qabanayo isbeddelka cimilada waxaan ku soo koobayaa soomaaliya lixda bilood ee soo socota juun marka la gaaro waxay yeelanaysaa qorshe cad oo qaranku leeyahay oo ah sidii loo fulin lahaa wax ka qabadka isbeddelka cimilada wasiirkuna wuu caddeeyey qaabka looga qabanayo in ay jiraan interministerial committee waxuu ku tilmaamay oo ah marka wasaarado dhan oo loo dhan yahay marka fulintuna sidaasay noqonaysaa doonarradayadana waxaan filaynaa inay fariintaas qaateen ayaga oonu soo saari doono priority ama waxyaabaha kow u ah hortabinta u leh fulinta ka hortagga isbeddelka doctor cabdulaahi khaliif oo hadalkiisa sii wataa ayaa xusay sida ay uga go-on tahay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada bashiir maxamed jaamac hirgelinta qorshahan wasiirka hadalkiisa wuu caddaa wuxuuna ahaa hal dowlad hal dal iyo hal dad asaguna inuu yahay dhextaalka wasaaradaha fulinayo wax alla wixii ku saabsan ka hortagga isbeddelka cimilada mashaariicdooda wuxuu qeexay oo uu xaqiijiyey inuu yahay isku xire laakiin uusan ahayn asagu cid rabta inuu wax walba fuliyo lagama helo dadka oo dhan in qof mas-uul ah ereygaas laga helo wax weyn way inuu yidhaahdo anigu ma ahi fuliye ee waxaan ahay xiriiriye wax weyn waaye arrinkaasna waxay kalsooni weyn siisay deeqbixiyaalka halkan fadhiyey waxaanu diyaarinaynaa toban sano oo qorsho ah ilaa waxaana ka soo bixi doona qorsho cad oo la fulin karo lana maalgelin karo wasiirkana warkiisa waa cadaayo wuxuu ahaa annagu diyaar baan u nahay jidka saxda ah ee fulintani ay maraysa adinkana waxaan idinka rabnaa inaad jidka qaadaan fariintaasoo doonarka dowladda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaallo ay ku bixinayso sidii ay u yareyn lahayd saameynta isbeddelka cimilada ee uu ku yeeshay bulshada